إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون عباد الله اتقوا الله تعالى ربكم فان التقوى وصيه الله للاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله والتقوى مفتاح كل خير عاجل واجل فاتقوا الله عباد الله قال الله سبحانه في القران الكريم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun walaalayaal waxay khudbaddu ku saabsan tahay islaaxu lbuyuut guryaha in la hagaajiyo iyo waxyaabaha guryaha lagu hagaajiyo dhammaanteen walaalayaal gurya ayaynu ka nimi waxaanaynu dareemi karaa dhammaanteen guriga iyo hoyga iyo baradu inay tahay nicmooyinka waaweyne ilaahay subxaanahu wa tacaala bixiyo sidaa awgeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalama ilaahay uga mahadnaqi jiray nicmada hoyga iyo barada sida uu ugaga mahadnaqi jiray nicmada cuntada iyo cabista iyo quudinta waxaan u tilmaami jiray dad badan inaanay nicmadaa haysan oo hoy iyo baro midnaba aanay haynin waxaan shaki ku jirin cibaad allah nicmadaasi inay u baahan tahay tacab badan iyo inaad iyo aad qof waliba uga howlgalo sidii uu u hagaajin lahaa ee ay u wanaagsanaan lahayd qur-aanka kariimkaa haddii aynu u fiirsannana in badan buu ka warramayaa in guryaha la hagaajiyo iyo dadka had iyo jeer guryaha u badan oo dumarka iyo carruurta ah in la hagaajiyo oo lagu dadaalo waayo haanigun bay ka tolantaaye waa halka wax ka hagaagaan waa halka had iyo jeer wanaagga iyo khayrku ka soo unkame ee uu ka soo baxo waxyaabaha haddaba lagu hagaajinayo guryuhu qof kastoo muslim ah inuu ogaadaa muhiim weeye ogaan keliyana laynoogama baahna qofku wixii awooddiisa ah ee uu dabaqi karayana inuu dabaqo isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saaranaya ayaa aada iyo aada ula gudboon waxaynu guryaha ku hagaajin karaa in cibaadada salaada la ydhaahdo guryaha lagu camiro waayo salaadu guryahana way hagaajisaa qofkana way hagaajisaa la imanaya korkiisa iyo kelkiisaba adduunkiisa iyo aakhiradiisaba sidaa awgeed baa sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee qowliga ah ama hadal ahaan uu yidhi iyo ta ficliga ah ama ficil ahaan uu u sameeyeyba in badan bay ku soo aroortay guryaha in lagu cibaadaysto gaar ahaan lagu tukado waxaa rasuulku yidhi isagoo ummaddiisa la hadlaaya salluu ayuha annaasu fii buyuutikum fa inna afdala asalaati salaatu almar'i fii beytihi ila almaktuuba dad yow guryihiinna ku tukada salaadda qofku uu tukadana waxa ugu fadli badan salaaduu gurigiisa ku tukado salaadda faralka ah mooyaane sidaasoo kale xadiidka cabdillaahi bni cumar ee bukhaari iyo muslimba ay wariyeen ijcaluu min salaatikum fii buyuutikum walaa tattakhiduuha qubuura salaaddiinna wax ka mid ah guryihiinna kula yimaada baa rasuulku yihi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam guryahana ha ka dhigina meel bilaa cibaada ah oo bilaa salaada sida xabaalaha waxaa kaloo rasuulku yidhi xadiidka jaabir ee muslim wariyey idaa qadaa axadukum salaatahu fii masjidih falyajcal libeytihi nasiiba min salaatih faina allaha jaacilun fii beytihi min salaatihi khayraa midkiin marka uu masaajidka ku soo tukado ee faralka uu ku soo guto salaaddiisa wax ka mida waa sunnihii iyo guriga ha ka yeelo guriga ha kula yimaado waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala gurigiisa ayuu ku barakaynayaa khayr ku gelinayaa salaadda uu guriga kula imanayo axaadiidtaa walaalayaal waxa ku sugan fawaa'id aada iyo aada u muhiima faa'iidada koowaad waa boorrin sharcigu inagu boorriyey inaynu guryaha ku tukanno faa'iidada labaad salaadda raggu ay guryaha ku tukanayaan waa salaada sunnaha ah oo faralka iyada masaajidda in lagu ay ku tukadaan baa waajiba ha yeeshee dumarka macaar faralka masaajidda way kula iman karaane laakiin guryaha inay kula yimaadaan baa u fadli badan waxaa kaloo laga qaadanayaa axaadiidta salaada guriga lagula imanaayo inuu gurigu ku hagaagaayo ku barakoobaayo khayr iyo wanaagna markaa uu ka helaayo waxaa kaloo axaadiidta laga qaadanayaa xabaaluhu inaanay ahayn meel lagu tukado ama lagu cibaadaysto sidaa awgeed baa islaamku wuxuu aada iyo aada u diiday goobaha cibaadada oo masaajidda in xabaalaha lala doonto ama salaada qudheedaba xabaalaha lala tago islaamku aada iyo aada buu u diiday waxaa kalooynu axaadiidtaa ka qaadanaynaa xikmadaha ku jira in lagu tukado guryaha oo salaadii wax ka mida lagula yimaado waxaa ka mid ah in qofka weynee ku tukanaya ay ku daydaan dadka yaryar ee guryaha jooga ee carruurta iyo wixii la mid ah oo sida loo tukanayo iyo halka loo jeedsanayo iyo waxyaabaha la samaynayo halkaa ay ka eegtaan oo sidaa ay qalbigooda ku gasho si markaa ay caqliyaystaanna ay ugu bartaan dhinaca kalena rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam sidaa uu ummaddiisa u sheegay ayuu ahaayoo aada iyo aada buu ugu dadaali jiray guriga inuu ku tukado oo tusaale ahaan sunnayaashan rawaatibta laydhaha salaadaha faralka ama ka horeeya ama ka dambeeya gurigiisa oo masaajidka ku dhowaa ayuu kula iman jiray salaatuleysha guriga ayuu kula iman jiray wixii kale salaad ah ee ilaahay doono guriga ayuu kula iman jiray ilaahayna wuxuu qur-aanka ku yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana sidoo kale sharcigu wuxuu ina faray dadka had iyo jeer guryaha jooga ehelka waa salaada in lagula dadaalo la faro xadiidka sunanka ku soo arooray wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalama muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaa'u sabcin sabci siniin wadribuuhum calayha wahum abnaa'u cashrin carruurtu toddoba jir markay gaadhaan salaada fara oo toddoba jirku waa markay wax kala gartaan ay caadi waxu kala gartaan toban jirkooda haddii ay tukan waayaanna ku edbiya oo in markaa la edbiyo oo salaada si ay u qabsadaan la edbiyo ayay mutaysanayaan weeye aayad qur-aanana rabbi waxa uu ku yidhi isagoo la hadlaaya nabigiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha adiladaana waxaynu ka faa'iidaysanaynaa boorrin laynagu boorrinaayo dadka had iyo jeer guryaha jooga oo dumarku ay ka mid yihiin oo carruurtu ay ka mid yihiin in salaada la faro oo lagula dadaalo waayo salaadu naftoodana way hagaajinaysaa guriga ay joogaanna way hagaajinaysaa si wanaagsan oo fiicanna way u rabaynaysaa arrinka labaad ee guriga lagu hagaajin karaa yaa cibaad allah waa kahratu qiraa'ati alqur'aani fiih laa siyama albaqara waa in qur-aanka aada iyo aada loogu akhriyo guriga had iyo jeer innagu masaajidaynu qur-aanka aada ugu akhrinaa balse guriga qudhiisuna wuxuu u baahan yahay in qur-aanka lagu akhriyo oo qofku had iyo jeer intuu gurigiisa fadhiisto ama qolkiisa fadhiga ama hurdadaba inuu qur-aanka aada iyo aada u akhriyo gaar ahaanna suuradda la ydhaha suuratulbaqara qofkii garanaya haddaanad garanahayna carruurta iyo dadka garanayaad amri kartaa inay guriga ku akhriyaan qur-aanka xadiidkii abi hurayre muslim wariyey wuxuu rasuulku yihi calayhi asalaatu wasalaam laa tajcaluu buyuutakum maqaabir ina shayطaana yanfiru min albeyti aladii tuqra'u fiihi suuratu lbaqara guryihiinna xabaalaha ka dhigina meel sida xabaalaha u bilaa qur-aanaha ka dhigina oo qur-aanka sidiisaba xabaalaha lagulama lalama doonto marka xabaalaha lasoo marana dadka qaar waxay idhahdeen faatixada u akhriya ama qul huwa layaalu akhriya taasina ma sugna ee xabaalaha marka lasoo maro waa la salaamaa waana loo duceeyaa sunnada rasuulka iyo sharcigeennu sidaa weeye waxaa kaloo rasuulku tilmaamay calayhi asalaatu wasalaam guriga suuratulbaqara lagu akhriyo shaydaanku inuu ka fakado oo uu ka cararo waxaanaynu dareemaynaa meeshaa shaydaanku haddii uu ka cararo in waxa weeyaan markaa shar badan iyo fasaad badani ee uu ka badbaadaysa meeshaasi waayo shaydaanku meeshuu joogo iyo meeshuu yimaado iyo guriguu dhex joogo waxaynu ognahay fasaad iyo xumaan inuu ka shaqaynayo iyo shar oo shar wadeen uu yahay waxaa kaloo rasuulku yihi suuratulbaqara isagoo si gaara uga hadlaaya qur-aankana si guud uga hadlaya sala allahu calayhi wasalam iqra'u lbaqara fa ina akhdaha baraka wa tarkahaa xasra walaa tastatiicuha albaطla waa xadiis saxiixoo muslim iyo kayrkii wariyeen suuratu lbaqara akhriya waayo qaadashadeedu waa barako waa khayr fara badan ka tegisteeduna waa qoomamo iyo tiiraanyo kuwa falalowyada ahee wax falaana ma karaan ma awoodo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen ma karaan taa waxa suuragala in looga jeedo ma qaybi karaanoo qof falalowi suuraddaa ma qaybi karo waxaa kaloo dhici kartaa in loola jeedo dadka suuratulbaqara akhrista isla markaana qaybsan sixirkaa iyo falkaa ma karsiin karaan oo hadday xataa isku dayaan waxba ku yeeli maayaan sidaasoo kale walaalayaal guriga waxaynu aada iyo aada ugula dadaali doonnaa noocyada xuska ilaahay sida laa ilaaha ila allah sida allahu akbar sida subxaana allah sida walxamdu lilah sida salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam guud ahaan cibaadaadka kala duwan ayaynu kula dadaalaynaa gaar ahaan guriga markaynu sii gelaynana waa inaynu dikriga ku gallo marka aynu ka soo baxaynana dikriga waa inaynu kaga soo baxno oo rasuulkeennu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء مرك قفك قرقي سجل أيه أدو بسنك قبطه shaydaanku wuxuu shayaadiintii kale ku yidhaahdaa caawa meelaa u hoyataan idinma jirto oo halkan uma hoyan kartaan oo qofkii waa kan bisinkii u qabtay guriga markuu gelayey sidaasaana gurigii laydinkaga xijaabo oo laydinkaga joojiyey hadduu weliba cuntadana bisinka u qabto uu guriga ku dhex isticmaalayo wuxuu idhaahdaa cunto iyo meelaa u hoyataan midna caawa ma haysaan haddii laakiin uu bisinka labadaa midnaba uu qaban waayo shaydaanku wuxuu ugu yeedhanayaa kuwii kale wuxuu leeyahay meelaa u hoyataanna waa haysaan waxaa cuntaanna waa haysaan halkaa waxaynu ka arkaynaa guriga aan bisinka lagu gelin shaydaanku uu soo gelaya cuntada aan bisinka loo qabanna shaydaanku dhinaciisa ayuu ka cunayaa xadiidka muslim baa wariyey arrintaa in lagu dadaalaana waa aadaabta waaweyn ee islaamku walaalayaalina farayo sidaasaa guryaheennu ay ku hagaagayaan markay noqdaan meel cibaadada iyo xuska ilaahay ka ogan yahay waxaana qof kasta oo muslimi garan karaa meesha had iyo jeer hadalka ilaahay ka baxaayo wacdi iyo khayr ka baxaayo xuska ilaahay ka baxaayo qur-aan ka baxaayo waa meel raxmadda ilaahay ku soo degaysa shaydaankuna uu ka fakanayo uu ka fogaanayo arrinka saddexaad ee guryaha lagu hagaajinayaa wuxuu noqonayaa labada qof ee guriga ka mas-uulka ahi waa ninka iyo xaaska iyagaa carruurta iyo ciddii kale e hele gurigaa la joogtaba had iyo jeer ka mas-uula labada qofu mid walba mas-uuliyadda saaran inuu ilaaliyo ayuu gurigu ku hagaagayaa oo ninku waajibaadka iyo mas-uuliyaadka laga doonaayo uu ilaaliyo haweenayduna mas-uuliyaadka iyo waajibaadka laga doonaayo ay ilaaliyaan waajibaadkaasina laba dhinacba way ka imanayaan inay iyagu dhexdooda mucaamalo wanaagsan oo fiican ku wada dhaqmaan ilaahay baa yidhi markuu ina faraayay dumarka qaabkaynu ula dhaqmayno wacaashiruuhunna bilmacruuf si wanaagsan dumarkaa ka mas-uulka tihiin ula dhaqma oo macruuf ah arrinta labaad ama dhinaca labaadna waa dadkan guriga jooga in iyagana waxa weeye la ilaaliyo mas-uuliyaddooda xil weyn la yska saaro tallaabooyinkaa iyo kuwa la midkaa haddaynu qaadno guryaheennu insha allahu waynoo hagaagayaan waana la sabraa oo sabir baa wax waliba u baahan yihiin hadday guryuhu inoo hagaagaanna bulshadeennu waxa weeye iyo mujtamaceennu wuu inoo wada hagaagayaa sidaasaynu ku toosaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha dhaafo ilaahay hayna islaaxiyo hayna hagaajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna islaaxiyo واستغفر الله الحمد لله رب العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه عباد الله arrin afraad oo aynu guryaha ku hagaajin karaa waa in guryaha laga ilaaliyo munkaraadka iyo macaasida iyo waxyaabaha khilaafsan sharciga aynu rumaysannahay nebi moxamed sala allahu calayhi wa aalihi wasalam maantana munkaraadka guryaha ka dhacaa aada iyo aad bay u badan yihiin waa waxyaabaha dadka ama bulshada intooda badani dhabarka ay kaga jabeen iyo musiibada ku habsatay weeye waxaa guriga aada iyo aada looga ilaalinayaa cayda iyo aflagaadada ama labada qof labada mas-uul ha ka dhexayso ha dhex marto ama cid kaleba ha la imanayso aada iyo aad baa looga ilaalinaya waxaa laga ilaalinayaa dhegaysiga waxyaabaha xunxun ee sharciga khilaafsan sida heesaha iyo muusikada iyo waxyaabaha la midka ah waa waxyaabo aada iyo aada u qariban oo aada u xun waxaa laga ilaalinayaa isdhexqaadka rag iyo dumarku ay isdhex qaadaan iyo ikhtilaadka sharcigu inoo diiday waxaa aada iyo aada looga ilaalinayaa filimada xunxun ee khaliica ah ee aadka u qariban in guriga lagu daawado taasina bal guryaha aad ha loogu noqdo maanta aada iyo aad bay u badan tahay wax badan dumarka iyo carruurta waxa aafeeyey ee qalbigu la wada madoobaaday iyagoo weli iska carruur yaryara waa filimada iyo waxyaabaha guryaha ka socda wakhtigan aynu joognaana waa iska waktulfitan markaa taana waa in aada iyo aada guryaha loogala dagaalamo oo ninku uu ku dadaalo waxa gurigiisa ka socda iyo waxa ka jira dhabta ah inuu ogaado baaraka allaahu fiikum waxaynu ku soo khatimaynaa rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam tusaale la yaab lahoo qof kastoo inaga mid ah ee tusaale markaa u ah oo markaa wakhtigiisii dhacay caaisha ayaa inoo sheegayso xaaskii rasuulka ee weliba uu jecla ahayd radia allahu canha wa ardaaha safar buu rasuulku ka yimi sala allahu calayhi wasalam markaasaa wuxuu arkay daah sawiro leh anigoo guriga dhinaciisa sidaa ugu daahay ama markaas sidaa ugu asturay ayuu rasuulku arkay sala allahu calayhi wasalam mar alla markii uu sidaa u arkay baa wejigiisa isbeddelay mar hadduu rasuulku arko sala allahu calayhi wasalam wax ilaahay lagaga cadhaysiinayo oo ilaahay sharcigiisa xadgudub ku ana uma adkaysan jirin ee wejigiisa isbeddelayay markaasuu rasuulku u sheegay aakhire kuwa ugu cadaabka adagi ilaahay agtiisa inay yihiin kuwa waxyaabaha sawiraaya ee abuurka ilaahay shabbahaya sidii baanu daahi intaanu meeshii ka soo furray ku jarjarray bay tidhi oo aanu sawiradii iyo daahii ku gogoynay waxyaabo kale aanu ugu adeegsanay qof kasta oo muslimana taasaa saaran markuu gurigiisa munkar iyo wax sharciga khilaafsan ku arko ilaahay dartii waa inuu wejigiisu isu beddelo isagaana intan markaa ka mas-uulo ka madaxweyne ahe munkarkaa waa inuu gacanta ku suuliyo oo uu meesha kaga saaro oo gurigii oo munkar ka socda aanu ku eegin haddii kale isaga iyo ciddii ehelka ahaydba khatar bay ku jirtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo allahuma inaa nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghina allahuma aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inta bugta inuu inoo shaafiyo ilaahay inta bugta ha inoo shaafiyo inta badqabtana ilaahay ha u ziyaadiyo inta lunsan ilaahay ha soo hanuuniyo inta hanuunsanna ilaahay ha u ziyaadiyo ilaahay adduun iyo aakhiraba ha inoo dembi dhaafo khayrka adduunye ka aakhiraba allahayna waafajiyo ilaahay quluubteenna ha isu soo jeediyo ilaahay subxaanahu wa tacaala horumarka adduunye ka aakhiraba hayna waafajiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbi